hay-adda amnesty international ayaa soo bandhigtay muuqaalo satellid ah oo muujinaya burburin lagu sameeyey xarun ay ku nool yihiin barakacyaal oo ku taallay duleedka muqdisho nuur bukhaari ayaa warbixintan soo akhriyey mahadsanid xuseen sawirro cusub oo lagu qaaday qalabka satellitka islamarkaana ay baaritaan ku samaysay hay-adda amnesty international ayaa markii ugu horreysay muuqaal guud ka bixiyey sida loo dumiyey iskuulle iyo dhismooyin badan oo ay ciidanka dowladda soomaaliya burburiyeen kuwaasoo ay ku noolaayeen ilaa iyo afar kun oo qoys oo barakacyaal ah dhismooyinkan oo ku yaalay duleedka magaalada muqdisho ayaa la sheegay in dadkii ku noolaa xoog looga saaray kadibna la burburiyey dhammaadkii bishii disembar ee aanu kasoo gudubnay hay-adaha unisef iyo safe the children ayaa sheegay in ciidana aanan la siin digniin ka hor inta aysan xaafadaha la burburiyey tegin baldoosaro ay weheliyeen ciidamo hubaysan sagaal iyo labaatankii iyo soddonkii bishii disembar ee sanadkii labada kun toddoba iyo tobankii hay-adaha qaramada midoobe ayaa ku waramay in warbixintaasi khasadka ahayd ay hoy la-aan biday ilaa iyo afar iyo labaatan kun oo ruux oo barakacyaal ah kuwaasoo ay ku jiraan ilaa iyo saddex kun oo caruur ah agaasime ku-xigeenka hay-adda amnesty international xafiiskeeda geeska africa sarah jackson ayaa sheegtay in sawirada uu qaaday satellitka ay tusinayaan muuqaal naxdin leh oo laga qaaday goobaha la burburiyey oo ay ku noolaayeen bay tiri kumanaan qoysas dayacan ah
aad ayuu mahadsan yihiin nuur bukhaari warbixintaasi nala socodsiinay halkaad ka dhegeysanaysaan oo laanta af soomaaliga ee v o a